magaalada muqdisho weliba la qabwaday kulan ka daafuray warbixin sanadeedka kormeerka mashaariicda hay-adda w v ee soomaaliya oo ay qaban qaabaday wasaaradda qorsheynta maalgashi iyo horumarinta dhaqaalaha dalka kulankii waliba ku qeyb galay mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta maalgashi iyo horumarinta dhaqaalaha dalka xubno ku dareeri hay-adaha shaldun ee dowladda federaalk soomaaliya iyo haan dowlad goboleedyada madaxa kormeerka mashaariicda wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka naciimo abdi ali oo kulanku ku hadal ayaana faahfaahin ku biidi ujeedka kulanka
thematic areaska mashaariicda w f b ay fuliso way badan tahay laakiin anaga skoobkeena waxaan kusoo koobnay inaan fiirino nutrition program oo relief hostaga iyo weliba school feeding programska ay ka wado ilaa afar state w f b waxaan tagnay jubbaland kismaayo hirshabeelle jowhar galmudug waxaan tagnay dhuusamare baydhabana waxaan tagnay sobotin waxaan ka tagnay baydhabo ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in mashaariicda w f b la hubiyo in ay ku allaangelaysan yihiin qorshii horumarinta qaranka sagaalaad iyo weliba contributionka ay ku sameynayaan communitiga finankiska marka waxaa waaye maxaa fidhigii kusoo aragnay afarti location aan tagnay dhuusamareeb jowhar baydhabo iyo kismaayo laba location dhuusamareeb iyo jowhar waxaa ka socday school feelings oo w f b ee waday steegyada kale wax fiidina kama soconin laakiin waxaa ka socday mashaariicda sida nutritionka iyo healthiga sidoo kale agaasimaha waxaada kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka maxamuud saaciid nuur yana kulanka ka sharxay adeegyada yeeta in la qiimeeya waxyaalaha finanska ku jira qaybtooda loo dulqaado karo runtii maba aqabo oo waxaa ka mid ah in qiimaha qorayshka ay ku helayaan adeega uu runtii qaali yahay marka loo barbardhigo meelaha kale in lacagihii loogu talagalay in la siiyo qiimo ka yar qiimihii runtii ay helayaan in badeecadii loogu talagalay ama quudkii loogu talagalay ama wixii loogu talagalay dadka danyarta ah magaalada lagu iibinayo oo runtii waa arrimaha isdabamarinta iyo musuq maasuqa iyo mismanagementka fundsku runtii reportka uu ku tilmaamay arrimaha coordinationka oo runtii innaga ku dhinataa waxay nooga soo noqonayaan ka dowlad ahaan in w f b iyada coordinationka dowladda ay samayso wax runtii magaca dowladda ku fiicanna maaha wasaarad qorsheyna heer federaal iyo heer maamul goboleed ku fiicanna maaha in iyada hay-adii dowladda la isugu yeero meeting la isugu waco la yidhaahdo kaalaya balidiku shaqada adikaaleh wada hadla oo sidaad u fulmi lahaydeen runtii taasna waxaan ka qabanaynaa mudan agaasime agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka maxamed shire iyo dhinishay bogaadiyey wada shaqaynta wasaaradaha dalka bani aadamnimada taakuraynta leh ay qabato hay-adda w f b yaa tiimku waxay waadeen labo maamul goboleed ee kala ah dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa iyadana halkan ka muuqata in wada shaqaynta wasaaraddu ay xoogan tahay haddii loo fiiriyo xagga heer fardaal oo ay wasaaradihii qusayday arrintan ah quudinta caruurta soomaalida ee degan ama waxna ka barta dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed wasaaradihii federaalka ay qusayday wasaaradda waxbarashada oo skoolad ka shaqaynay wasaaradda caafimaadka oo iyadan caafimaadka lahayd inay intana la joogaan qaybna ay ka ahaayeen qaybna ay ka ahaayeen shaqada lasoo qabtay ujeeddada kulankii ee sidii dabagalyo qiimeyna kasoo bilhay barnaamijyada mashaariicda shaldunga hay-adda w f b ee soomaaliya ku fulyaasa gobolada dalka soomaaliya